wasaaradda waxbarashada ee maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ka bilaabay deegaanada koonfur galbeed qaadista imtixaanada dugsiyada dhexe ee fasalka sideedaad warbixintanna waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
dhammaan iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ka bilowday imtixaanka dugsiyada dhexe toddoba kun shan boqol iyo siddeetan iyo afar arday ayaa u fadhiistay imtixaanka kuwaasi oo ku sugan shan iyo tobanka degmo ee koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya fadlal macalin cabdulaahi ayaa ka warbixiyey gobolada koonfur galbeed iyo tirada ardayda imtixaanka u fadhiisatay oo imtixaankaasoo ay fasalka sideedad ama grade eight eedan ka faraxsanna inigeekanig haatan maalinta koowaad ee la galow imtixaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed imtixaanku ma eya kudib burburka dowladii federaalka ama dowladdii dhex imtixaankii saddexaad oo una qaadana dowlad goboleedka koonfur galbeed tirada guud ee imtixaanka geekaniyo fadheeda hayta yamay eta arday mayna kudhiha guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo gacanta dowladda ka jara imtixaankaas oo gobolada iyo inshal fadheedahaayangnaeta gobolka shabeellada hoose arday gobolka baayna arday gobolka bakoolna arday guud ahaanna mayba kashal fadhiyana harunba imtixaanka mayba gibir ku ahaa arday oo andhikanta ama boqolkii halka wiilalniyo ku eyin arday oo andhikanta arday boqolkii sidoo kale gobolka shabeellada hoose oo ay ku sugan yihiin ardayda ugu tirada badan ayaa laga dahfuray imtixaanka dugsiyada dhexe in ka badan afar kun oo arday ayaa gobolka shabeellada hoose u fadhiistay imtixaanka guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose cabdiraxmaan cumar sadiiq xidig ayaa sheegay inay tahay sanadkii saddexaad oo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo ay qabanaysa imtixaanka dugsiga dhexe ee sideedaadka isagoona ardayda kula dardaarmay inay muujiyaan dadaal dheeri ah si ay u keensadaan natiijo wanaagsan dhammaan ardada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxaan u rajaynayaa inay gul fiican la yimaadaan mana ahan markii ugu horreysay wasaaradda waxbarashada imtixaan ay qaaddo sanadkii saddexaad ayay wasaaradda waxbarashada ay qaadaysaa imtixaankii eydka ahaa marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay maadaama oo noogu bilowday si qaboob nabad iyo degnaan iyo xasluuni maadaama oo noogu bilowday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhammeeyo khitaamuhu miskun inuu ilahay nooga dhigay aan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala waana u mahad celinayaa dhammaan guddoonka waxbarashada degmada afgooye ilaamaha ammaanka iyo guddoomiyaha deegaanka ceelasha oo garabkeena taagan oo imtixaanka isa wada jir ah oo aan u daafurnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax isxaaq samaale ayaa caddeeyey in horumar waxbarasho laga dareemayo deegaanada koonfur galbeed ardayda sanadkanna uu ka muuqdo diyaargarow wanaagsan oo ku aadan imtixaamka ay u fadhiisteen ma aragnay rasmi aan daafurahayna imtixaankii shahaadiga haysana dugsiyeedka rasmi aan daafurahayna dowlad goboleedka koonfur galbeed sanadkii saddexaad una qaadahayna wasaaradda waxbarashadii qaadahayta may farxad ahaa intiisi joogta yacnii dhibaato la'aan sanadkii saddexaad ilaahay inin suurta geliy intii imtixaankaasaytii una dhammaan degmooyinka koonfur galbeed tuma iyo shan degma si rasme oo joogtay un unku qaadahayna sanad walba mahadaasayti ilaahay ka sokow mayba isku leeha dhammaan maamulka madaxda hogaamiyahayta koonfur galbeed iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bulshada maclimiinta iyo waalidiinta dhammaantii oo mahadaasayti leeyin may faday intii sagaar en kama hadnaga howlwadeenada wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo an dhabar adeegi intii shaqadan oo ma aragnay dhibaato badan oo xoog badan intii ma aragnay yooqo badan eedan umahadsiyin dhammaan howlwadeenada wasaaradda sidiioo ma aragnay an ka shaqeeyeen intii imtixaanka sanabadee ma aragnay kadhii waana security ama ammaanshayna lala xifdii marka wal shaqo oo laammaano intii la ammaano eedan mudugu may kala faday intii umahadnaga waalidiinta ardayda macalimiinta maamulayaasha dugsiyada dhammaantiyo sida nin la shaqeeyeen oo wanaagga badan deegaanada koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey horumar dhanka waxbarashada uu ka jiray iyadoo sanadkii lasoo dhaafay ardayda koonfur galbeed ay imtixaanka shahaadiga kaalin wanaagsan ka galeen tobanka arday ee ugu sarreeya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo